kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii nu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ciidamada boliiska somalilan ayaa toddobaadkan waxa ay xireen xogayihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee ucid maxamed cali hayste ramaax mas-uuliyiinta xisbiga ucid oo ay v o edu la xidhiirtay ayaa xaqiijiyey xarigga ramaax iyagoo intaasi ku daray in xogeyihii guud ee xisbiga ucid oo ugu tegay xarunta c i d ee hargeysa uu ku xidhnaa ramaax loo diiday in uu arko dhinaca kale waxaa toddobaadkan kulan yeeshay madaxda xisbiyada iyo madaxtooyada somalilan kuwaasoo ka arrinsaday sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafka arrimaha doorashooyinka somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylix ayaa ka warbixiyey arrintaasi iyadoo lagu lafagurayey ama lagaga wada hadlayey sidii doorashooyinkii somalilan oo runtii dib udhac badan nagaga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiina oo somalilan isxilqaameen iyaguna dhankooda isxilqaameen isla markaana soo jeediyeen go-aamo soo jeediyeen sidii hawsha hore loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan loogu suurtagalsan inoogu qabsoonto sidaa madaxweynuhu kaga dhawaaqay khudbaddii uu ka jeediyey waxaan maantana mar labaad oo ballantii labaad ahayd markaan isku noqonnay aan ku heshiinay inaan muddo looga baahan yahay sidii hawshaa loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii laysku cunsiin lahaa hawshaasee mid midhalow noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bishaa dambe tobankeeda ah aan ka baaraan degno oon hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqaydeennu loo maarata loo fulin lahaa ayaan ku wacansanay ilaa bisha tobankeeda in hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro maarata xarkaha laga guro qodxaha laga guro labada guddoomiye oo nala qaatiyaan runtii kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo toddobaadkan ka hadlay kulan hargeysa ka dhacay dilal xiisad abuuray ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe laba qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay dilalkan oo uu ku bilowday dil uu askari ka tirsan ciidamada hirshabeelle u geystay qof rayd ah askariga ayaa la sheegay inuu dilay wiil suuqa magaalada ku iibinayay kalluun kadib markii uu diiday inuu siiyo lacag shan kun oo shilinka soomaaliga ah dilkaasi kadib ayaa waxaa ka dhacay dil kale oo aana ah oo lala xiriirinayo dil kale oo horey magaalada uga dhacay dable hubaysan ayaa toddobaadkan waxa ay toogasho ku dileen cismaan axmed askar oo ka mid ah shaqaalaha dekadda magaalada boosaaso xilligii gurigiisu u sii jeeday marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dablaydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa sida ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen laamaha ammaanka puntland ayaan wax war ah ka soo saarin arrinta dilka cismaan axmed askar toddobaadkan bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadda ganacsiga sarrifka lacagaha qalaad ee onlineka loo yaqaan forex kuwaasoo dhowaanahan kusoo kordhaya magaalada muqdisho guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo isagoo ku sugan imaaraadka carabta v o eda la hadlay ayaa sheegay inay soo gaartay xabashooyin ka dhan ah shirkaddan oo ay soo gudbiyeen shacabka sida uu yidhi guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax ogolaanshaha oo bangigu uu u siiyey shirkadahan inay ka ganacsadaan sarrifka lacag waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyada shacabkii ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaho marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay dhowr cabasho oo caynkaasa baa noo yimi annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency training ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayrul sharciga ku ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan u ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bangiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynayaan bankiga dhexe cidna cidna gaar ah lama jiro ama dhinac ma siiyo ganacsatada madaxdhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha licen bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkeeda oo dhan licen bay u haystaan waa dad ka sharciyeysan bangiga dhexe laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo v o da toddobaadkan la hadlay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyey inay doonayaan in waddanka ka dhacdo doorasho qof iyo coda hadalkan ayaa waxaa toddobaadkan ka sheegay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo intaasi ku daray in tani ay tahay waxay shacabka soomaaliyeed ka sugayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waa inaynu talada shacweynaha soomaaliyeed dib ugu celina madaxweynuhu waxa uu diyaaru yahay ra-iisul wasaarehuna u yahay ummadda soomaaliyeed xilideeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadood oo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga siyaasadda hoggaan baynu u lehna madaxweyneynu u lehna madaxweyneynu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho laba kun iyo labaatan ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed baarlamaanka soomaaliya ayaan weli go-aan kama dambaysa ka gaarin nooca doorashada waddanka ka dhacaysa tan ay noqon doonto waxaana jirta in qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay sheegeen in xilligan aysan dhici karin doorasho noocan oo kale ah dhegeystayaal gudahanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo